Nadaafaddu waxa ay qayb ka tahay bilicda deegaanka iyo fayadhowrka bulshada. Deegaan aan lahayn nadaafadna waxaa lunta bilicdiisa, bulshada ku noolna waxa ay markaasi kala kulmaan xanuuno kala duwan sida shubanka iyo kuwa kale. Inta badan nadaafad darrada ayaa waxaa keena qashinka oo aan la geynin goobaha markaasi ku habboon. Bulshada ayaana in badan lagula taliyaa in ay iska fogeeyaan qashinka si loo ilaaliyo bilicda deegaanka iyo badqabka bulshada. Maamulaha shirkadda Som Eco oo ah shirkad ka howlgasha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, Maxamed Nuur Cabdallac ayaa bulshada la wadaagay xanuunada ka dhalan kara qashinka oo aan markaasi la iska fogeynin.
tan kale bari- bulsho caafimaad qabta markaan leenahay waxaan dareemi karaa relation ka dhexeeya caafimaadka iyo ama badqabka bulshada iyo qashinka maxaa yeelay cudurrada maanta aan aragno sida shubanka malaariyada kansarka cudurradaas oo dhan khatarta ah waxay ka dhashaan qashinka marka bulsho caafimaad qabta markaan leenahay haddii qashinkaa aan la maaraynin oo sidii loogu talagalay loogu maaraynin cudurradaasa halis u nahay gaar ahaan bulshada caruurta iyo kuwa vulnerable-ka ahee waxa weeyaan u nugul arrimaha shirkaddu markaa waxa weeyaan waxa ay maaragtay ay u qaadatay inay maaragtay bilic magaalada Kismaayo oo bilic leh oo ka turjumaysa horumarka iyo caafimaad labadaba marka magaaladii oo horumaraysa oo bilic leh oo tartanka maaragtay horumarkeeda ka turjumaysa dee magaaladii laakiin tahay magaalo qashin leh oo dhibaato maaragtay kama baxayso ama ma cabirayso maaragtay waxa weeyaan een, kama tayadii laga rabay magaaladu ma yeelanayso ma gaadhayso marka waxa weeyaan shirkadantadi waxa weeyaan waxay kusoo biirinhaysaa service cusub oo uu ka mid yahay sida aan sheegna ee recyclingiga ah maxaa yeelay qashinka mustaqbalka iyadoo ka duulaysa shirkaddu istiraatiijiyadaheeda tan dhow tan dhexe iyo tan fog ayaa waxay samayn doontaa sidaan hore usoo sheegnay waxaa lagu qiyaasi labada kun soddon iyo shanta marka bersentigii aan sheegno four point twenty nine-kii ah magaalada kismaayo labada kun iyo soddon iyo shanta inay hal milyan ay gaadhayso dadka ku nool marka waad dareemi kartaa serviceka u baahan tahay baaxadda ay u baahan tahay iyadoo taa ka duulaysa ayay shirkaddu waxay ugu tala gashay qashinkaas in la kala saaro classification lagu sameeyo kiisa qoyan ee dareeraha kiisa maaragtay waxa weeyaan ah een, bacaha sida caagaha caagaga si noocaas oo kale mid walba giyaarkiisa loola dhiilgareeyo laga soo saaro kadib wax u- faa'iido u leh community-ga oo ama qalabka dhismaha ama qalabka bibeska ee maaragtay waxa weeyaan loo isticmaalayo sida tuubooyinka oo kale iyo waxa weeyaan amaba fertilizerka waxa weeyaan lagu lagu bacrimiya beeraha